kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga v o a sanadihii u dambeeyey guud ahaanba dunida gaar ahaana dalalka dhaqaale ugu hooseeyo waxaa si weyn uga howlgala ururo iyo xarumo aan dawli ahayn oo gacanta ku hayo qaybo ka mid a adeegyada bulshada kuwaasoo dadka baahan gacan ka siiya sida ay uga bixi lahaayeen kolba caqabadaha soo waajaha waxaana marka laga yimaado hay-adahaasi oo ay ka mid yihiin ururada aan dawliga ahayn ee maxalliga iyo weliba kuwa caalamiga ah sidoo kale jira xarumo khayri ah oo ka shaqeeya arrimaha samafalka kuwaasoo ay yegleeleen amaba ay sameeyeen muwaadiniin deegaanadaasi laga sameeyey ku sugan amaba ku nool cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan waxa uu guddoomiye ka yahay xaruna magaalada boosaaso ka howlgelaysay ku dhowaada soddon sanno oo lagu magacaabo jimciyatu tadaamun waxaanu inoo faahfaahinayaa xarumahaasi khayriga ah waxaa yihiin ururada khayriga samafalka ahi waa dabcan waa wax waxaan ku tilmaami karaa dhaqan suuban oo bini aadanka ah uu sameeyo isla markaasna uu mujtamacaadka ay isku dhaafeen maxaa yeelay mar kasta oo bulshadu maadaama ay leedahay dad saboola iyo dad kale oo iyadana wax haysta ilaahay wax siiyey waxaa muhiim ah in bulshadu marka ay gacanka marto iska faalo qaado si la mid ah hay-adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa caalamiga ah ayaa sidoo kale xarumahan khayriga ah ay leeyihiin ujeedooyin loo asaasay waa kan mar kale cabdiraxmaan cabdirasaaq
camalka khayriga ahi ama samafalka ahi laba hadaf buu leeyahay oo ah hadafka koowaad oo ah mid ruuxi ah oo in ilaahi subxana watacaala lagu dhawaado lagu raaligeliyo iyo midka labaad oo ah in bini aadanka kula midka ah inaan waxaysana awoodin inaad farxad geliso waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ahi inay isu haystaan inay jimciyaadka khayriga ugu badan ay ka jiraan caalamka islaamka laakiin maraykanka keliya waxay leeyihiin dhowr milyan oo charity organizations ah ama khayri ah iyo waxyaabaha loo yaqaana awqaaf saas daraaddeed marka mar kasta dowladaha waxaa muhiim ah inay barbar socdaan ama dawladdu ay sisto mu-asasaadka oo khayri ah oo buuxinaysa waxyaabaha dawladdu ay ka daabiso ama aysan dhamaystiri karin waxaa muhiim ah dowr badan oo hadda dowladda aysan hayn inay bulshooyinka khayriga ah ay iyagu booska ay buuxiyaan hadday noqon lahayd agoon la kafaalo qaado masaakiin la quudiyo dad waxla wax la baro masaajid la dhiso ceelo la qodo dhirtoo la beero camalka khayriga ahna waa camal balaaran kuma koobna keliya agoon ama masjid la dhiso laakiin wax kasta oo la qabto ilahay dadka loo qabto bini aadamkana wax laga farayo ayaa waxay noqonaysaa waxawey shaqo sama goobahan oo badi deegaanada soomaalida ka dhisan kana howlgala ayaa qabta howlo door ah oo ay ka mid yihiin dhinacyada caafimaadka biyaha waxbarashada iyo weliba qaybo kaloo ka mid a baahiyaha bulshada waa sida uu tilmaamayo cabdalla maxamed ibraahin oo guddoomiye ka ah xarun lagu magacaabo jimciyatu alraxma oo fadhigeedu yahay magaalada hargeysa kolley mujtamaca qaybihiisa kala duwan ayaanu taageernaa nooca doontaba ha ahaatee hadday noqoto qaybta caafimaadka iyo hadday noqoto qaybta biyaha iyo hadday noqoto qaybta raashinka iyo hadday noqoto qaybta iskuullada iyo hadday noqoto dhinac walba markay noqoto anagu baahiyaha faraha badan un baanu ka adeegnaayo aanu ku dhex jirnaa marka koley dhinac wal oo naga hoseeyaba waxbaan ka qabana cabdiraxmaan ayaa qaba in sidaasi si la mid ah ururada khayriga ahina ay diiradda saaraan qaybo gaara islamarkaana ay ka shaqeeyaan jimciyadaha khayriga ahi sida hay-adaha sheegaysa internationalka ay u shaqeeyaan qolowdan dabcan waxay leedahay door bay leedahay ama roob bay leedahay ay buuxiso waa laga yaabaa hay-addu inaysan wada buuxin karin dhammaan baahiyii bulshada ay lahayd laakiin hay-adba jimciyad baa dhici karta inay ka shaqeyso waxbarashada kale annagoo kale tadaamun waxyaa aan ku fog badanahay waxbarashada wey ilaa toban kun ardaydan gacanta ku haynaa oo laba labaatan iskuula jaamacado marka focuska ugu weyn waxa weeye waxbarashada baa anaga focus noo ah waxaa dhici karta jimciyado kale ama hay-ado kale samafala inay ku foog badan yihiin keliya agoonta qaar baa laga yaabaa inay ku foog badan yihiin masaajida dhismaheeda marka jimciyadahu khayriga ahi shaqooyinkaas ay hayaan hay-adaha caalamiga ah ee samafal ka shaqeeya mid lamida ayay gudaha ka hayaan waxaana kala duwan qolowda roolka ay qabanayso waa inay isku qaban kartaa jimciyadda number fara badan oo mashaariica hadday noqon lahayd annagoo kale waxaan ka shaqeyna waxbarashada inoogu weyn laakiin waxyaabaha barbar socda waxa kamid ahay biyaha kamid a caafimaadka kamid a leanna waxaa qacido inoo ah arday haraadan waxma baran karo arday jiran waxma baran karo arday hooyadiisu muxuu ahaay jiran tahay iskuul uma soo diri karto saa daraadeed marka waxaa khasab noqotay waxbarashada marka laga shaqeynayo inay barbar socoto waxyaabaha kale ee asaasiga nolosha u ah sidii biyihii caafimaadkii inay cunto helaan inay deegaan fiican helaan waxaasoo dhanna marka waxyaaba isdhamaystiraya oo markaas ay u taagan tahay shaqadii iyo wasawasaadkii khayriga ah ururada caalamiga ah iyo weliba kuwa maxalliga ah ayaa inta badan dhaqaalaha ay ku howlgalaan ka hela dowlado amaba meelo kale oo gargaarka bixiya iyaga oo maraya hanaanka loo asteeyey in dhaqaalahaasi loo isticmaalo hase yeeshee xarumahan khayriga ayaa ah kuwo taasi ka duwan haddaba sidee ayay dhaqaalaha ay ku howlgalayaan ku helaan jumciyadahani waxaa ugu muhiimsan oo ay ka helaan taageerada ama fanka ay ka helaan oo ugu muhiimsan horta waa dadka gudaha ama local communitieska loo yaqaano oo bulshooyinka iyaga ayaa waxay taageeraan oo ay sabooti gareeyaan jimciyaadka khayriga ah tusaale ahaan waxawey masaajida ayaa waxaa ugu muhiimsan yihiin ama maraakiibka waxweeye islaamiga ayaa ugu muhiimsan meelaha laga aruuriyo waxyaabaha lagu taakoonayo ama agoonta ama dadka masaakiinta ah waxaa jira qadayaabo jumciyadka soomaaliya ka jiro kale ama caalamka dowla dowladahaas ka jira waxay iyaguna saboortay ka heli karaan hay-ado waaweyn oo international donors loo yaqaano ama un ha noqdaan ama hay-adaha kale soonfalka ah iyo jamciyaadkaas waaweyn caalamka shaqeeya labadaas siyaabood baa baa laga helaa ba baa loo helaa sanka waxaana ugu muhiimsan dadka bulshooyinka ahi inay isku tiirsanaadaan iyaga oo ay sanka ka helaan dadka local communityga ah taasaa ugu muhiimsan oo waxay tahay sourciga ama dakliga ugu muhiimsan ee laysku haleyn karo laakiin hay-ado dibad ka yimid inta ay wax tari karaan bulshada waa in kooban waxaa marka aan fursada halkaan aan u arkaa in bulshada soomaalida ahi ay muhiim tahay markasta inay iyagu dafawaadkooda iyo samafalkooda iyo khayrigooda inay iyagu isku tiirsanaadaan islamarkaasna jimciyadaha ka shaqeeya samafalka ay soomaalidu iyagu ay taay taageeraan sidoo kale cabdalle maxamed ibraahim oo ah guddoomiyaha jimciyad oraxma ayaa tilmaamaya in badanka taageero iyo tabarucaad ay ka helaan bulshada ay ku dhex nool yihiin anagu waxa horta mujtamacena anagu waxaan doonaynay mujtamac inay noqdaan mujtamac isku filan iyagu oon dibad u baahanin taasaan anagu horta ka aasaaskaygu ka bilaabmay waxaanu doonnay waxaanu nihi waar ka haysta aan ka qaadno ka faqiirkan aan siino marka kolley annagu waxaanu xoogga saarnay inaanu dadka dhexdiisa aanu xoogga saarno oon mujtamac ka ururno mujtamacana aanu ku celino taasaanu xoogga saarnay oo waxaanu siinay waa mujtamacan waxbay haystaan oo ma adduun la-a laakiinse bal mujtamacan xoogga saara marka dadka kalena nala soo xidhiidhan dibad joogaan oo nala soo xidhiidhan laakiinse annagu mujtamacan xoogga saarnay waxay noqotay jimciyaddu jimciyad ka aasaasantay dalka dhexdiisa korna u kacday mujtamaceedana wax siisa marka laga yimaado bixinta adeegyada bulshada ee markaasi taagana ayaa sida oo kale ay jiraan jimciyadaha qaar sameeya tababaro ay ku dhisayaan xirfadaha dadka si ay wax u kororsadaan waxaanu dadka lama quudin karo un laakiinse maxay quudinta kaga baxsanayaan marka markaanu aragnay waxay quudinta kaga baxsanayan waxaan sameeyey markas la yidhaha markas alkhadiij oo ah haddee layd maayo markas ay dumarka wax ku bartaan oo qaybta dumarka ay u jilicsan baanu bilownay marka qaybta dumarka aynu bilownay oo iminka shaqaynaysaa labayo toban sannadood waxaanu aragnay dadkii aanu makiinadaha barnay waxbarashada aanu barnay oo intay soo kabteen intay makiinad meel dhigteen guryo dhistay oo iyagoo dee maanta nolosha dadka meelaha ugu fiican kaga jira ooaanu ku faanayno ayaa jira dadaalada dunida laga wado ee inta badan lagu caawiyo dadka baahan ayaa marka laga yimaado inay ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay ka shaqeeyaan ayaa sida oo kale ay ka midaysan yihiin dhinacyo door ah oo ay yaraynta saboolnimadu ka mid tahay haddaba sidee bay xarumaha khayriga ahi ay uga howlgalaan yaraynta saboolnimada markaanu dee qof sabool ah oo waxba aan haysanin oo gaajaysan intaanu gurigiisa uga tagno aanu idha waxbaanu intaanu waxbarno aanu makiinad u imino oonu meel gidaar fadhiisino oo nolol maalmeedka markiisaba intuu soo saaro uu ka baxo saboolnimadii oo qof kala caawiya ama agoon weeyaan oo la rafa hooyo la rafaadisay toban caruura intay ka soo baxday gidaar intay istaaga fadhiisatay wax ku tashay masaaristeeda la soo baxday ka baxday saboolnimadii dee taasi waa qiimo weyn xarumahan amaba ururadan oo waqtiyo kale duwan la asaasay ayaa muddooyinkaasi marka laga yimaado adeegyada ay bulshada u fidiyaan sidoo kale soo saara dad ay siiyaan tababaro ay ka helaan aqoon ay bulshada iyo weliba naftoodaba ku anfacaan cabdiraxmaan cabdirasaaq ayaa sheegaya in isaguba uu ka mid yahay dadka jimciyadahaasi ay soo saareen islamarkaana wax ku soo bartay
runti mid la soo koobi kara ma ahan aniga kuga hadlaya waxaan kamid ahaa ardaydii jimciyadaasi ay soo barbaarisay iskuulada ka saartay jaamacadaha loo diray dalka dib ugu soo laabtay islamarkaasna hadda ka shaqeeya samafalka waxaa jira arday badan oo adoon ahaa oo ka baxay iskuulada jimciyadda tadaamul oo maanta qaarkood midira ah qaarkood waxa weeye gaalmo kala duwan bulshada ka jira injineera ah waxaa jira dad badan dhalinyaro badan oo runtii ka aflaxay mashaariicda iyo brojectyada tadaamo ay siiso ama ha noqoto kuwo shaqo loogu abuurayo ama tababarada eekabaabta dulminka loo sameeyo waxaa jira dabcan hay-addu wax badan oo samafala oo ay qabatay hadday noqon lahayd gurya loo dhisay dad masaakiina hadday noqon lahayd iskuulo la dhisay runtii waxyaabaha o-aan karo saameynta ay reegtay jimciyada ama soddonka sano intay jirtay ama todoba labatanka sano waxa ku dhow waxaan isleeyahay wax badan aan soo koobi karin waxaase ugu muhiimsan in ay soo saartay kaadib dad ah oo aqoon-yahana islamarkaana hadda dalkoodii wax taraya oo hadday noqon lahay federal level iyo hadday noqon lahay puntland level intaba saameyn xoog badanna ku leh aan filayn mustaqbalkana in insha allahu tacaala ay isbedel muxuu ahaay soomaaliya ay ka sameeyaan islamarkaasna ay soomaalida iyo khidmeynteeda iyo gargaaristeeda inay qayb maxalli ka noqdaan iyadoo badankoogu aanay si toosa ugu xidhnayna goobaha deeqaha bixiya ayaa cabdiraxmaan uu tilmaamaya in dhaqaalo uu ka mid yahay caqabadaha soo waajaha walaa caqabado badanba waa baa baa soo wajahaa ha noqoto caqabadaha dhanka marka laga hadlayo maadaama ay ahdaaf badan leedahay jimciyadda inay waxaqiijiso dad badanna ay gaarto reedaha safaarka soomaalida ahi waxaa ku yar dakliga ay helaan islamarkaas si dadka wax loogu taro waxaa ku yar dhanka khibradda waan isleeyahay weli hay-adaha samafalka soomaalida waxay u baahan yihiin inay wax badan ka bartaan kuwa kale caalamka sida ay u shaqeeyaan waxaa muhiima iyadana oo aan isleeyahay xaggi noqonaya challenge noqonaya wacyiga mujtamaca waxa ay ka aaminsan yihiin oo waxaa soomaalida runtii waxaad moodaa bulshadu inay aada ugu tiirsan tahay hay-adaha samafalka ee dibadda ka imaanaya oo aan lagu kalsoonayn oo aan lagu kalsoonayn kuwa gudaha ah waxaa laga yaabaa injiyada qaarkood inay wax uun farsamo xumaa ka dhacdo kadibna lagu camimo dhammaan injiyada kale oo markaas ereybixino khaldara ay timaado marka waxaan isleeyahay soomaalidu waxay runtii ay u baahan tahay samafalka ah inay kasoo shaqeyso waxyaabaha dhiman waxaa kamid ah hadda diiwaani zakada kamid a oo aan isleeyahay zakadaas waan baamin lahaa in dad badan ay fakriga uga bixin lahaayeen dhaqaalo looga abuuri lahaa ganacsiyo badan looga abuuri lahaa awqaabta kamid a oo isleeyahay weli iyadaha ka maqan saa daraadeed marka dadka ku shaqeynaya samafalka awoodooda yar iyo jimciyuhu yar waa caqabad aada u weyn guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhiga v o a toddobaadkan daniintaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo